xubno ka tirsan ciidamada booliiska iyo kuwa gurmadka deg dega oo dhowaan qaatay tababar ayaa maanta dhoolotus ku sameeyey magaalada muqdisho ciidamada ka qayb qaata dhoolotuskan waxaa ka mida ciidamada birmadka ciidamada nabadgelyada wadooyinka iyo talisyada qaybaha ciidanka booliiska waryahayaga magaalada muqdisho mukhtaar maxamed catoosh ayaa goobta tegey dabeedna warbixinta noo soo diray ciidamada booliska ayaa maanta dhoolotuska waxay ka sameeyeen qaar ka mid a waddooyinka waaweyn ee magaalada muqdisho oo ay ka mid tahay waddada sayidka waxay kusoo bandhigeen ciidamada dhoolotuska sameeyey sida looga hortegi karo qaraxyada iyo marka qaraxyada ay dhacaan howlgallada loo baahan yahay inay fuliyaan ciidamada booliska taliyaha ciidamada booliska jenaraal cabdixakiin daahir saacid ayaa sheegay dhoolotuska ay sameeyeen maanta ciidamada booliska inuu xambaarsan yahay feejignaanta iyo diyaargarowga ay ciidamada ugu jiraan sida ay uga hortegi karaan weerarada iyo qaraxyada shabaab ay ka geysan karaan magaalada muqdisho iyo gobolada dalka qaabka loola tacaalayo nimanka nabaddiidka ah iyo meelaha ay dhibaatada ka geystaan si wanaagsan oo biyo kama dhibcaana ayaad runtii u fuliseen howlgalkan waxaana rajaynaynaa howlgalkan inuu si joogtaa noqdo si bracticalna aan ugu gudbinno dadka ay ku waxyeelaynayaan goobaha ay ka ganacsanayaan iskuullada suuqyada iyo dhammaan meelaha laysugu imaanayo jenaraal saacid ayaa sidoo kale wuxuu sheegay inay u dhabar adeegayaan oo adeegidda shacabka soomaaliyeed islamarkaana ay ku rajo wen yihiin inay ka guulaystaan kooxda al-shabaab cutub walba oo idinka idinka mid a iyo ciidamadao dhanna waxay qaadanayaan tababaradan dhowaana ayaana insha allah u dhammaystiraynaa intii qalab oo ka dhiman howlgalladana waxaan rajaynaynaa in insha allah si joogta ay u socon doonaan waxaad ogaataan oo qalbiga ku haysaan mar walba inaad badbaadinaysaan ummadda kuwa dhibaataynayana yihiin cadowga marka waxaad laftiinna u huraysaan waxaad dhibaatadaas u maraysaan in shacabka soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed laga badbaadiyo kuwa dhibaatada ku haya waxaanan hubaa in muddo aad u kooban oo dhow aan gaarsiin doonno in shacabka soomaaliyeed ay walwalaan ku saxdaan boqolaal dadweynaha magaalada muqdisho ayaa daawanaya dhoolatuska ciidamada booliiska maanta ay ka sameeyeen waddooyinka magaalada muqdisho qaraxyada inta badan ka dhaca gudaha magaalada muqdisho ayaa saameyn ku yeesha dadka shacabka kuwaasi oo dhibaatooyin isugu jira dhimasho ee dhaawaca ka soo gaara mukhtaar maxamed catoosh v o a